asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalaha kusoo dhowaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idin hayso duhurnimadana dhegeystayaala kuweeda uu doorka roona wafdi horudhac uu ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gaaray degmada waajid ee gobolka bakoola ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay inay dagaal ku dileen xubno sare oo ka tirsan al-shabaab ciidanka kenya ee ku sugan soomaaliya oo lacagtii laga jarayo weerar ismiidaamin ah oo isna ah ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe jenaraal odowaa yuusuf raage oo war ka soo saaray qaraxaasi ismiidaaminta ah ee ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay kulan u qabsoomay ururka ganacsiga adduunka akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaala duhurnimadana qodobka u doorka ra-on gorgor boqol iyo konton sano lalacsana oo britain lagu arkay waa duhurnimo jimco ah dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha lixaad sannadda laba kun kob iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan degmada waajid ee gobolka bokool waxaa maanta gaadhay wafdi horudhacuwa safarka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la filayo inuu gaadho degmada waajid ee gobolka bakool xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eley iyo ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka mid ah wafdigaasi horudhaca ah ee maanta gaaray degmada waajid ee gobolka bakool waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaarhaan degmada waajid ee gobolka bakool ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay dileen xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal qorshaysan oo ay ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayay guulo ay kaga sheegteen howlgalladaasi waxaana intaasi ay ku dareen in ay dileen xubno sare oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana u qaabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe iyo soddon dagaalyahan oo kale oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana xubinta sare ee ay dileen ay ku sheegeen jaamac dheere waa sida ay hadalka u dhigeen howlgalkan ayaa ka dhacay sida wararka ay sheegayaan ee tuulada lagu magacaabo jalable ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegay inay fuliyeen kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee gorgor iyo ciidanka daraawiishta maamulka hirshabeelle afhayeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed korneyl cali xaashi oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa in al-shabaab laga saaro deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe waxay ka wadeen howlgallo ballaaran oo ay kaga soo horjeedeen dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona inta badan dagaallo toosa iyo qaraxyo en ka fuliya en gobolkaasi isla wararka gobolka shabeellaha dhexe ayaan ku jirnaa iyo wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday hagaari in waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey inuu ka dhacay afaafka hore oo xero ciidan ay ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugnaa xeradaasi ayaa la sheegay in dhimashooyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi wararka qaar ayaa sheegaya in korneyl sanaye cabdulle oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa uu kasoo gaaray dhaawac fudud qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhacay ridda laga galo xeradaasi balse uusan gaarin gudaha xeradaasi dhanka kale jenaraal odowa yuusuf raagi ayaa war ka soo saaray qaraxan ismiidaaminta ah ee deegaankan biya cadde ee gobolka shabeellaha dhexe taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey in qaraxan ismiidaamin ee ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin shabeellaha dhexe n qarax n nafti n halignimo ah oo loo adeegsaday gaari n laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay banaanka hore saldhig ay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku leeyihiin deegaanka biicadde ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu yidhi war uu soo saaray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage lama soo sheegin wax khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa ha yeeshee waxaa dhaawacyo ka soo gaareen ilaa iyo afar askari oo ka mid ahaa ilaalada saldhiggaasi ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay hayeen xogta qaraxaasi en kuna jiray ciidanka ay ku jireen feejignaan dheeri ah oo ay ka hortageen qorshihii ay soo maleegeen dagaalamayaasha al-shabaab sida uu hadalka u dhigay odowa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage ayaa intaasi raaciyey in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu u taagan yahay difaaca dalka iyo diinta iyo dadka soomaaliyeed inay sii ay labanlaabayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ciidanka kenya ee ku sugan gudaha dalkeena soomaaliya ayaa laga jarayaa lacagtii ay qaadan jireen lacagtii uu midooda yurub siin jiray ciidamada kenya ee la dagaalamaya al-shabaab ee gudaha soomaaliya ayaa laga jaray lixdan iyo lix boqolkiiba oo ah in ka badan afartan iyo shan milyan arrintan ayaa dhaqan galaysa sanad maaliyadeedka cusub ee bilaaban doona bisha luulyo maadaama ay soo dhowaatay taariikhda la qorsheynayo inay ka baxaan soomaaliya kaasi oo ay hogaaminayso qaramada midoobay en sida ay qorayso en qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi kenya howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa qorsheynayay in bisha diseembar ciidamada soomaaliya lagu wareejiyo amniga dalka soomaaliya khubarada arrimaha ammaanka ayaa arrintaasi iyaguna su-aal gelinaya ciidamada kenya ayaa bishii oktoobar ee sanadii laba kun ko iyo tobankii gudaha soomaaliya u soo galay si ay halkan ayo ugala dagaalamaan al-shabaab oo ay sheegeen in khatar uu ku yahay amniga gudaha kenya fariisimaha militariga kenya ee soomaaliya ayaa ku yaala deegaanada hoostaga maamulka jubbaland soomaaliya waxaa ku sugan labaatan iyo laba kun oo askar ajaaniiba oo ka kala socda dalalka kenya burundi etoobiya uganda iyo jabuuti kuwaasi oo dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan u qabsoomay ururka ganacsiga adduunka wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye ayaa maanta ka qayb galay shirkii ugu horreeyey ee dhex maraya agaasimaha guud ee dhowaan loo doortay ururka ganacsiga adduunka iyo wasiirada ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga wadamada afrika shirkaasi oo ujeedkiisa ahaa sidii en la isaga xuguraysan lahaa horumarinta ganacsiga afrika waxaa la ysku dhaafsaday talooyin wax ku oola oo la xiriira xoojinta xiriirka ganacsiga ee dalalka dunida gaar ahaan wadamada qaaradda afrika wasiirka oo shirkaasi ka qayb galay islamarkaana uga qayb galay aaladda fogaan araga hadal uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay kubiiritaanka ururka ganacsiga adduunka islamarkaana ay ka wasaarad ahaan ay sameeyeen dadaal dadaal aada u badan iyagoona wakhtigan ka soo gudbay qaybo ka mid ah shuruudaha eena looga baahan yahay xubinimada ururka ganacsiga adduunka oo qayb lixaad leh ka qaadan doona horumarinta ganacsiga soomaaliya sidoo kalena u horseedi doona suuqyo ganacsi oo caalami ah halka warkaas si aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo gorgor boqol iyo konton sano la la-sanaa ayaa dalka britain amaba ingiriiska lagu arkay haatan nooc ka mid ah gorgorka loo yaqaano n gorgorka masar oo dad ugu wardambeysay boqol iyo konton sano ka hor ayaa lagu arkay dalka britain taasi oo ka yaabisay n dadka n daraaseeya cilmiga xayawaanka gaar ahaan kuwa n dabargo-a ku dhow waxaa la aaminsan yahay in dhacdo n qarnigiiba mar un lala kulmo iyadoo la sheegay in gorgorkan uu yimid jasiirad ka mid ah jasiiradaha dalkaasi ingiriiska isagoona ka yimid waqooyiga dalkaasi faransiiska dad badan oo shimbiraha u daawasho taga ayaa la aaminsan yahay in ay ku qulqulaan jasiiradaasi si ay usoo arkaan haadkan amaba gorgorkan dhifka ah markii ugu dambeysay oo u k amaba ingiriiska lagu arkay shimbirkan oo kale ayaa ahayd sanadii kun sideed boqol iyo lixdan iyo sideedii waa shimbir qadiimi ah oo lagu arkay raadadka taariikhda dalkaasi masar kuwaasi oo ay ka tageen dadka faraaciyiinta ah n islamarkaana n ku xardhan gidaarka n dhagxaantii ay ka tageen faraaciyiintii ee kusoo noolaa dalkaasi masar meelo ay sbain iyo faransiiska ay ka mid yihiin ayaa laga helaa n balse guud ahaan adduunka aada ayay usii ciribtirmaysaa n nooca shimbirkan amaba gorgorkan gorgorka masar ayaa lagu yaqaanaa in uu isaga goosho masaafo aada u dheer isagoona n saacadiina n socon kara lix boqol iyo afartan kilomitr halkii saac islamarkaana gaari kara masaafo dhan shan kun oo kilomitr wuxuu sidoo kale awoodaa in uu inta n dhagxaan afka ku qaado n ku jebiyo n ukumaha n shimbiraha kale n si uu n u cuno n shimbirahaasi taasi oo ka dhigan in uu yahay noolaha keliya ee qalab u adeegsada n ugaarsigiisa masaaridii hore ayaa aaminsanaa in gorgorkan uu yahay mid barakaysan maadaama dhammaantood ay yihiin kuwo n dhadig ah oo dhadig dhadig ah oo keliya ukunta n n ka dhasha iyagoo aanan isu tegin warkii duhurnimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeraya dhegeystayaal warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo isku dawridka saaxiibkay ibraahim aadan dhuubow tani kulanto dama dhegeystayaal isma dhaafno cid alaale ciddii warka iyaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba